aan ku bilownay maxamed xuseen roobler ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa maanta xilka ka qaaday xubna ka tirsan guddida doorashooyinka soomaaliya kuwaasoo la sheegay inay lumiyeen amaba ay ku milmeen idhaahdeen siyaasadda roobler ayaa isla xubno cusub magacaabay inay boosaskaasi buuxiyaan tallaabadan ayaa timi kadib markii xalay kulan dhinaca fogaan aragga uu ra-iisul wasaaruhu la qaatay madaxda maamul goboleedyada iyo weliba golaha musharaxiinta warbixintan waxaa muqdisho ka soo diray wariyahayaga cabdiqaadir maxamed cabdulle
waxaa jira muril xooggan oo dul huwanaya guddiyada doorashada gaar ahaanna guddiga xalinta khilaafaadka oo maalmihii lasoo dhaafa si gaarisha loogu hayay guddiga xalinta khilaafaadka ayaa dhowaan sii daaya kursi si weyn loogu murmay oo lagu soo doortay magaalada dhuusamareebkaasi uu ku soo baxay taliyaha ku-meel gaarkee nise yaasiin cabdulaahi maxamuud yaasiin fari ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa maanta xilka ka qaaday toddoba xubnood oo ka mid a guddiga xalinta khilaafaadka kuwaasoo lagu eedeeyay inay lumiyeen madax bannaanadii guddiga ayna ku milmeen siyaasadda hafayeenka xukuumadda soomaaliya maxamed ibrahim macalimo ayaa akhriyay eedaha loo jeediya guddigan markii uu xaqiiqsaday in xubno ka mid a guddiga xalinta khilaafaadka ay lumiyeen madax bannaanidii guddinimo iyaga oo ku milmay siyaasadda islamarkaana baal maray xeer anshaxa doorashada markii ay u caddaatay in guddiga xalinta khilaafaadka uu khatar ay ugu jiraan in ay lumiyaan kalsoonidii shacabka soomaaliyeed iyo daneeyaasha doorashooyinka ay ku qabeen in si cadaalada ay u garsooraan cabashooyinka doorashooyinka la xidhiira markii uu xaqiiqsaday in xubnaha magacyadoodu ay hoos ku qoran yihiin ay mas-uuliyaddooda u isticmaaleen ujeeddooyin ka baxsan xilkii lagu aaminay kana dhaga adeegeen talooyin iyo digniino la xidhiira kawaantoobista falalka ay ku jiraan ee baalmarsan nidaamka xilgudashadooda markii uu tixgeliyey halista ay ku keeni karaan ficilada xubnahan doorashada iyo xasiloonida guud ahaan dalka ra-iisul wasaare rooble ayaa magacaabay toddoba xubnood oo buuxiyo kuwa maanta lumiyo kuraasta laga qaaday waxaa xilalkii iyo xubinnimadoodii guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka laga qaaday xubnaha magacyadoodu ay hoos ku qoran yihiin kow xuseen laki maxamed maxamuud labo axmed siciid samatar saddex maxamed faarax xirsi afar nimco axmed cabdi shan cali maxamed faarax cali seeko lix cabdiraxmaan maxamed cali toddobo maxamed ciise heybe qodobka labaad waxaa la magacaabay xubnaha magacyadoodu ay hoos ku qoran yihiin in ay ka mid noqdaan guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka iyaga oo bedelaya xubnaha kore ee xilka qaadista lagu sameeyey waxaana ay kale yihiin kow ismaaciil maxamed axmed labo fardowse mataan buulle saddex ayaanle axmed cabdulle afar bashiir axmed yuusuf shan xasan axmed dhicisow lix axmed barre maxamed toddobo maxamed cawil warsame qodobka saddexaad waxaa lagu wargelinayaa dhammaan guddiyada doorashooyinka heerarkooda kala duwan in ay dhowraan anshaxa iyo dahfurnaanta doorashooyinka ilaaliyaanna madax bannaanida kana fogaadaan ku milmidda siyaasadda doorashada aqalka hoose ayaa bilaabatay kowdii bishii nofembar waxaana kursiga ugu horreeyay uu ku soo baxay ra-iisul wasaare ku-xigeenka mahad guuleed ka timid dood xoogan markii dambena guddiga xalinta khilaafaadka ayaa sii daayay kursigaas iyagoo sheegay in loo mara dhabbihii saxnaa guddiga ayaa sidoo kale maalintii khamiis waxba kama jiraan ku sheegay dooda adag oo hareynaya kursiga lixdan iyo toddobo kaasoo ku soo baxay taliyaha ku-meel gaarkee nisa yaasiin cabdulaahi maxamuud yaasiin farey cabdulqaadir okey v o a muqdisho
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay wariyahayaga cabdiqaadir maxamed cabdulle haatanna kenya